hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa boqolaal qoys gargaar ugu qaybisa degmada xudur ee gobolka bakool qoysaska deeqda raashinka loo qaybiye ayaa isugu jira kuwo danyara iyo kuwo deegaanadoodii uga soo barakacay colaado sokeeyo oo halkaas ka dhacay qaar ka mid a dadka loo qaybiye deeqda gargaarka ayaa hay-adda sodma iyo cid kasta oo garab istaaga u muujida uga mahad celiyey anka mahadayno dhanka hadhiibi anka mahadayno qoob ilaahayani u qaado alxamdulilah bismillaahi raxmaani raxiim allaahuma salli calaa maxamed raashinkii maysi ijaabay caraaraha iyo nasii raashinan inishaani dawladda dhaha iyo lafta garan iyo maamulka gobolka boqolkii boqolagmahadnagaana dhanka kale guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool maxamed macalin axmed iyo mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in ay jiraan kumanaan qof oo u baahan xilligan gargaar bini'aadanimo kuwaasoo ku nool degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada walahanideeri mayleraaysadalinka talagalaadgeysini haddii unu herdeg mahayni gudoomiyahanimini walboorbaleen dhibaatay hati deegan ku jaroonu male dadki linka talagalay daa bulug haayay kaamamka ka noolayay yaanti nasiibtu haay ku deereen ku geysi eediyadaasiin ku hambalyayaana waan iyada maanaha wayba erakorne raashinkan ka badanayn laadna geysiiyo erakorne run ahaantii armayoena arma oo maanaha eedlinka baanayo deegaankan deegaankan siisa ogdiinba dhibaato badan ku jarte dad yeymiiska falan haatana sanadkan ilaahay hamdijey koley mooshiini waa ilaahay hawadaata roobna malle horayn abaarayan jarjarti dadka isgaraasan deeg iibineentii alow dadka linka talagalaya siini eed eeda mayaharsinka nagaana eedda maaraynta dowladda soomaaliya dowladda koonfur galbeed lanadlankii barnaamijyadan ha ka luglahay iyo hay-adda maanaha gargaarkan ha dhiibtibe degmada xudur ayaa dhowaan waxaa ku soo barakacay kumanaan qoys oo ka soo barakacay colaadii ka dhacday deegaanada hoos yimaada degmada xudur taas oo u dhexayday beelo walaalaha oo halkaas dega taasoo keentay in qoysas badan ay ka soo haajiraan deegaanadii ay deganaayeen